wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka buulo bartire munaasabada dhagax dhigga xarunta caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland maamulka deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaankaasi ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland iyo qaar ka mid a xubnaha goobjoog ahaa munaasabada dhagax dhigga ayaa si wadajir ah ugu hadlay muhiimadda xarunta caafimaad ilaa shan kun oo qof daryeel caafimaad siin karta ayaa loogu talagalay xarunta caafimaadka waan uga mahad celinaynaa waxaan mahad celinaynaa olso wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaheeda oo khayr allaha siiye soo tabantaabiyey soo fududeeyey in loo helo dhisme xarun caafimaad tuulada bulabartire iyo iyo ka heli lahaayeen oo loo soo diri lahaa markay xarumaha caafimaad ka yimaadaan inaan ka dhisano
ilaahay maanta macnaha kugu bixintahay inay dhacdo oo maantatii wasiirad adiga iyo wasaaraddaada aad uga juhdigii iyo dadaalkii aad u gasheen in sultaankan la helo annagana waa idinku kaban nahay oo garab baan idiin nahay dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan labadaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa in mashruucani uu noqdo mashruuc guulaysta oo anfaca dadka soomaaliyeed ee deegaankan deggan hirgelinta xaruntan caafimaad ayaa wax badan ka bedeli doonto baahiyaha caafimaad ee ka jiray deegaanka buulo bartire